bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay toddoba-iyo tobanka bisha februari sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in meelduleedka kaga beegan magaalada beledweyne uu ka dhacay qarax la sheegay in waxyeelaa uu kasoo gaaray dad halkaasi ku dhowaa xilliga qaraxa uu dhacayay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax goordhow ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsanayay maleeshiyo beeleeda ka hor jeeda ururka al-shabaab inkastoo ilaa haatan cid sheegatay aysan jirin wararka qaraxan ma jirto faahfaahino intaasi ka badan oo laga helayo halka qaraxa uu ka dhacay balse wixii kusoo kordho waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada cali axmed jaamac jingili ayaa xarunta ekoah ee muritaaniya kula kulmay madaxweynaha ico doctor bridi oliyo oo u dhashay dalka niger waxayna ka wada hadleen sida loo dardargelin lahaa soo dhammaystirka qalabka hagida diyaaradaha qalabkan waxaa lagu rakabi doonaa ilaa iyo siddeed garoon oo ka mida gudaha dalka soomaaliya waxaana lagu wadaa in lasoo dhammaystiro qalabkan gedistiisa oo loo gadaya dowladda soomaaliya iyadoona mar kale dhammaystiri doonto soomaaliya lasoo wareegitaanka hawadeeda xukuumadda soomaaliya jingili ayaa kala hadlay suurtagalnimada in qalabkan loo iibiyo soomaaliya iyadoo sidoo kale soomaaliya laga gacansiinayo arrimo dhowr oo ay ka mid tahay abayaashii dhaqaale ee dalka uu lahaa oo ay ka mid tahay maamulidda hawada dalka oo muddadii burburka ah ee ku jirtay soomaaliya laga halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer kulan dhexmaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo danjiraha dowladda maraykanka ee soomaaliya steve iswise ayaa ku saabsan sida ugu fiican ee loo qaban karo saddex arrimood oo waaweyn kuwaasoo kala ahaa abaaraha amniga iyo sidoo kale mushaaraadka ciidamada dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kala hadlay danjiraha steve kaalinta waxqabadka ee dowladda maraykanku ka qaadanayso wax ka qabashada arrimaha amniga abaaraha iyo sidoo kale ciidanka danjida steve ayaa u sheegay madaxweyne farmaajo in ay dowladdiisu taageero la garab istaagi doonto waxa uuna hadiyad ahaan u siiyey koofi lagu xardhay make soomaaliya greed again kulankan ayaa dhacay ayaa ka dhacay madaxtooyada soomaaliya oo uu khamiistii tegay xilka kulana wareegay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo danjirayaal dhowr ah ayaa maalmihii tegay kulamo gaargaara la qaatay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu haatan si dhaba ugu wareegay madaxweynuhu waa xafiiskiisa halkaasi uu ku shaqay doono magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in qiimow dhacoo aada u xoogan laga dareemayo sicirka xoolaha oo ah wax badan ay ku diirsan yihiin ka soomaalida ee xoolo dhaqatada ee ku dhaqan goobaha miyiga waxyaabaha sida aadka hoosu dhaca looga dareemay waxaa ka mid ah ariga oo la sheegay in qiimihiisu haatan uu marayo halkii neef keliya toddoba dollar oo u dhiganta lacag gaaraysa boqol iyo lixdan kun ilaa iyo boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka dollar ayaa macnihiisu yahay inuu ka marayo suuqyada soomaaliya inta badan waa kow iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah taasi oo ku tusaaleynayso qiimow dhaca hoose ee haatan laga dareemayo kala iibsiga xoolaha nool oo ah waxyaabaha ugu badan ee ay ku tiirsan yihiin soomaalida waxaa arrintani keentay abaaro xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya taasoo saameyn adagi ku yeelatay dadka xoolodhaqatada ah xoolaha liibinaya ayaa lagala baqayaa haatan saameyn inay ku yeelato abaarta daran ee ka jirta qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya oo si aad ah maalmihii tagay looga cabanayay wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudugna waxa ay ku waramayaan in halkaa dib ay ugu laabteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya galmudug iyo sidoo kale ciidamo ajaanib ah oo qayb ka ahaa ciidamo isbahaystay oo duulaan ku ahaa degmada xarardheere ee gobolka muduga ciidamadan oo maalmihii tagay fadhigooda u ahaa camaara ayaa waxaa la tilmaamay inay halkaasi isaga soo laabteen iyadoona muddooyinkii dambe dagaalla halka ay ku dhex mareen iyaga iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaaba al-shabaab oo gacanta ku haya degmada xarardheere ayaa la tilmaamay inay isu diyaarinayeen guluf colaad oo ay kaga hortagaan ciidamada huwanta oo isbahaysanaya kuwaasoo ugu dambeyn dib ugu laabtay magaalada baled waa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo ahayd markii hore halkii ay ka yimaadeen ciidamadan oo isugu jiray ciidamada sida gaarka u tababarnay dowladda soomaaliya oo ay kaabayeen kuwa ka socda maamulka galmudug iyo sidoo kale ciidamo ajaaniib ah oo garab ka siinaya duulaanka ay kula wareegayaan xardheere ayaa la tilmaamay haatan inay ku sugan yihiin xeryo ciidan oo ku yaala magaaladaasi gaalkacyo weli wax warara kama soo bixin oo ku aadan dib u laabashada ciidamadani waxyaabaha keenay haatan inay dib ugu soo laabtaan magaalada gaalkacyo oo markii hore ay ka duulaan tageen xilli maalmihii dambe ay halkaasi ku sugnaayeen ciidamada huwanta ee isbahaysanaya maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug waa ay ka gaabsadeen ka hadlidda ciidamada dib ugu soo laabtay halkaasi xilli lagu waday in xarardeere dib ay gacanta ugu soo geliyaan dowladda soomaaliya oo in muddo ah halkaasi ka arrimanayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab oo weli halkaasi ku sugan dhinaca kale wararkaaynu ka helayna magaalada xardheere waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab ay dadka deegaanka ku wargeliyeen in si qasab ah dhalintooda aan loogu qaadi doonin dagaalada ka dhanka ah dowladda iyo ciidamada isbahaysanaya ee ku wajahan qaybo ka mid a deegaanada gobolka mudug al-shabaab ayaa u sheegtay keliya inay qorayaan cid alaaliya ciddii danaynayso ka qayb qaadashada dagaalka ay ku tilmaameen inuu yahay mid jihaadoon ah oo ka dhan ah ciidamada ajaaniibta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale dowladdu ay inta badan u arkaan inay garab siinayso ciidamada shisheeye warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idin akrinaya warka anigoo saaxiibkeed maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu